magaalada kismaayo waxaa kusoo badanaya horumarada dhinaca waxbarashada lagu horumarinayo bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka jira magaalada kismaayo xarumo lagu horumarinayo xirfadaha ay leeyihiin bulshada ku dhaqan magaalada taasoo looga gol leeyahay sare uqaadida xirfadaha ay leeyihiin bulshada xarunta talawadaag waa xarun lagu horumarinayo tayeynta xirfadaha dumarka kuwaasoo lagu barto kombyuutarka cilaansaarka dharkarinta iyo xirfado kale oo aad u badan xarunta waxaa wax ku barto kumanaan haween ah oo ka faa'iidaysta xirfadaha kala duwan ee lagu horumarinayo haweenka saynab ducaale ciise waa guddoomiyaha xarunta talawadaag waxay iiga warbixinaysaa sida ay ugu soo dhabar adeegtay xaruntan iyo faa'iidooyinka ay ka dhaxleen bulshada waxaan sameeyey oo ku teergaray meeshaan oo ilmo ah oo shaha dhirta waaweyn lagu cabo inaan ka sameeyo meel waxbarasho meel ay dumarku wax ku qabsadaan meel ay makiinadaha lagu tolo meel ay ku riinjidaan dharka oo ku bedeshaan oo sidaas ay ku aragteen meel wax soo saar hidihi iyo dhaqankii lagu soo saaro caalamka udhalooda markaas hidihi iyo dhaqanka saa ugu sharaxan hidihi iyo dhaqankeenni aan laga ilaawin wax qabsadaan qofkii koowaad oo qalin oo xariiqdo dumar aniga ugu horreeyey kismaayo kow lambar wan qof iga horreeyey soo sheegan maayo aniga ugu horreeyey intaa waxaan dabada uga waday anigu wax ku helisma lahayn dadkaagu waxa ku barta ha soo baxeen dumarku waa jabeen ha ka soo baxeen gabdho yaryaro waxaad arkaysaa liito oo aan awood u heli karin waxbarashadii oo ka habsaamay xilliga ay waxbaran lahaayeen inay waxbartaan weeye markaa wax badan baa dib u dhacay dibudhacu intii u dhacay oo dhan baran uu ka shaqaynayay awoodda u weyd intii ka habsaantay intii markii shirka beladii dhacday aan waxba baranin dhibkaas oo dhan baan idhi wax ugu qabo meesha intii baan wax ugu hayaa dhanka kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata xarunta talawadaag ayaa iga warbixiyey sida ay wax ugu bartaan xaruntan iyo faa'iidooyinka ay ka heleen asalaamu calaykum marka hore magacii waa caliim yuusuf calis inta waxaya waxaan ka baranayaa xirfad aan jecelaha inaan barto ama hadhow aan ku shaqaysto mustaqbalkeeya waxaan bartaa walaahi waxyaabo noocyo kala duganaa u bartaa waxaan bartaa sida dharkarinta sharqaanka iyo maadigaba iskugu jiro iyo cilaanka inta walaahi muddo badan aan joogaa waxaan ka barta walaahi waxyaabo badan oo aan awal garanaynin sida dharka loo karayo ma garanaynin had maasha allah waan garanayaa sida cilaanka loo saaro ma garanaynin had maasha allah waan garanayaa koleeto waxyaabo badanaa ka faa'iidaan leeyahay ani haa waan ku rajo weynaa laakiin ma haysanin meel aan ka barto had waxaan helay jaaniskii iyo meeshii aan ku baran lahay waan helay way mahadsan yihiin macalimiinteeda i baray aad baan ugu mahad celinaya meel kasta ay joogaan hablahaas waxaan dhihi lahaa intuu xataa la fursad aad noloshiina ku bedeli kartaan aad maxaa la jiray mustaqbalkiina berri aad uga faa'iidaysan kartaan marka waxaan leeyahay waqtigiina soo hura in yar bay nagu qaadanaysaa barta xaafadihiina ku noqdaan dhihi lahaa bismillaah magacaygu waa shugra cali maxamed waxaan wax ka bartaa iskuulka danwadaag alxamdulilah markaa meeshaan imaanaya waxaa aqoonay ma lahan laakiin hadda waxaan aqaana dharkarinta sida dharka loo kariyo sida cilaanka loo mariyo harqaanka inta waan ka bartaa walaahi wax badanaan dhiganaa meeshaan wax maalgelin waxaana ma helin hadeertaan alxamdulilah waxaynaan ku shaqaysanaa oo wax sameynayaan ardayaan ah marka meeshaan kusoo biiraya waxaa aqoonay ma laha laakiin hadda alxamdulilah wax badanaa aqaanaa si kastaba haatee xarunta talawadaag ayaa ah mid lagu horumarinayo xirfadaha kala duwan ay leeyihiin dumarka taasoo lagu barayo xirfad si ay u bartaan xirfad ay ku maareen lahaayeen noloshooda